agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi hergeeye ayaa isbitaalka guud ee magaalada hargeysa ka dahafuray barnaamij wacyigelin ah oo ku saabsan xanuunka kansarka waxaa ka qayb galay furitaanka barnaamijka wacyigelinta ah madaxda isbitaalka guud ee magaalada hargeysa dhakhaatiir iyo mas-uuliyiin ka socday hay-adaha la shaqeeya wasaaradda caafimaadka somalilan doctor axmed xaaji cumar agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada hargeysa ayaa ka warbixiya muhiimadda barnaamijka wacyigelinta ah waxay noo tahay guul maanta inaynu maaragtay la qabanayo bishaa wacyigelinta oo ah wacyigelinka cudurka maaragtay cudurada naasaha ee kansarka ee naasaha ku dhaca iyo khaas ahaana cudurada maaragtay xubnaha taranka iyo hooyada ku dhaca waxa weeyaan waa arrin muhiima hore ayaynu markaa arrintaa u go-aansanay oo cusbitaalka guud iyo wasaaradda horumarinta caafimaadka iyo qeybta dhalmada iyo iyo cudurada dumarka ay u go-aansadeen waxaa kaloo isna qeyb ka ah sheebaadhka batolojiga ee isaguna lagu baadho cudurada lagu hubiyo khaas ahaana kansarka oo isagana dhakhtarkiina inala joogo takhasuska u lahaa runtiina muddo imika inoo furnaa oo shaqaynayay marka waxay la tahay iminka tani waxay tahay inaynu ka gudubno halkii aynu kolkii hore joognay inu u gudubno ka hortag iyo iyo iyo waxa la yidhaha prevention oo ah cuduradu in laga hortago ama la galo la qabto intaanu qofka dhibaato badan u gaadhsiisan waxyaabaha jira la ydhaha screening oo ah in qofka muddo da-da maaragtay dumarka khaas ahaan hadday tahay xagga ilmogaleenka iyo hadday naaska tahayba ay u baahan tahay in ay markay da- gaadhaan ay baaritaan ay sameeyaan oo baaritaankaa ay sameeyaan uu runtii noqdo baaritaankaasi uu noqdo mid lagaga hortegayo xanuunadaas waxaana iminka markaa ay guushi muuqataa inaynu u gudbayno xaaladda oy tahay inaynu iminka u gudubno screening oo ay tahay yacni hooyo kasta oo da-daa gaadha inay suurtagal tahay in la baadho qaar ka mid ah mas-uuliyiintii ka qeyb galay furitaanka barnaamijkan wacyigelinta ah ayaa ka waramay muhiimadda ay leedahay in laga hortago xanuunka kansarka si guud haddaynu uga hadalno caalamka kansarka naasku waa kansarka ugu faraha badan leh ee adduunyada khatarta weyn ku haya waxaanu ka kor maray kansarka sambabada oo ahaan jiray marka hore ka ugu badan halkii afartii dumar ee meel wada joogana mid ka mid a ayuu haleelaa marka sanadkiina waxaa u dhintay ilaa iyo toddoba boqol oo kun oo qof ayaa u dhinta oo dumara marka ahmiyadda intaa leeg buu leeyahay inaguna research aanu samaynay iminka oo cusbitaalka guuda hargeysa waxa uu kaga jiraa kaalinta labaad kansarada ku dhaca dadkeenna wuxuu kaga jiraa kaalinta labaad dumarka marka waxaa aada iyo aada loogu dadaalay sidii horumar la gaadhsiin lahaa dhakhtarka hargeysa laakiin nasiib daro dadka dadweynuhu maba ogaba serviska iyo wanaagga waxa loo sameeyey maba oga kamaba faa'iidaysanayaanba marka ay soo wareeraan ayay nagu soo dameen oo halkan ma waxaanaa jira ay yidhaahdaan marka taa anuu kusii dheeraanen insha allah marar badan oo kale aan ka hadli doono waxa aan halkan maanta aynu iskugu nimidnay waxa weeyaan waa bishii kahortagga kansarka naasaha marka adduunyadu bil walba waxbay siiyeen tanay siiyeen agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka somalilan doctor maxamed cabdi xergeeye oo dahfuray barnaamijka wacyigelinta ah ayaa ka warramay dhibaatada bulshada uu ku hayo xanuunkan kansarka cusbitaalka marka la eego waadharhkiisa dadka buuxiyey iminka inay intooda badan yihiin xanuunada aan la kala qaadin hadday tahay kuwa keliyaha loo sifaynayo hadday tahay kuwa diabetiga amba macaanka ah hadday tahay kuwa dhiikarka iyo xanuunada wadnaha ka yimaadaa ay wax u geysteen haddii ay tahay stroke iyo ama faaliga iyo qalalka iyo wax la mid a hadday tahay mental healthka ama xanuunada maanka hadday tahay kansarka oo ah kuwan aynu imiga ka hadlayno marka waxaa muuqatay in ay kor usoo kacaysay dhibaatada uu bulshadu ku haya xanuunada aan faafin idinkuna waxaan qabaa inaad ila qabtaan in ward walba maanta ay dadka caynkaasii buuxiyeen oo ay kaba badan yihiin dadkii ay ku dhacayeen amba aynu ka daweyneynay xanuunadii faafayee oofta iyo jeniwareenka iyo t b da iyo malaariyadii ay ka mid ahayd waxay nagaga badan kuwaa kale wasaaraddu iyadoo eegeysa muhiimadda oo runtii dunida horumartayna way soo martay xilligan oo kale dhebel waa waa laba laba dhibaataa iyo qaramadu marka ay ka baxayaan xaaladda emergencyga ku wada yimaada waa xaaladii ahayd inay la tacaalaan xanuunada faafa iyo xaaladii ahayd noloshii ummadoo isbedelaysaa inay wadato inay badanayaan xanuunada aan faafin ee waddankii kusoo badanayaan marka halkii ay ku labadaba ay dhibaatada inagu hayeen iyaynu joognaa marka adduunyadu siday kaga haddaba kaga gaashaamatay xanuunadan waxa ugu weyn ee la isticmaalay waa wacyigelinta waa awarenesska oo maanta waxaynu halkan u joogna ah oo ah xanuunada aan la kala qaadin intooda badan boqolkiiba sagaashan waa xanuuno preventable ah oo laga hortegi karo oo wacyigelin badan iyo haddii la sameeyo brogaraamo badan oo dadka wax loogu sheegayo laga baaqsan karo barnaamijkan wacyigelinta ah ee ku saabsan xanuunka kastarka oo soco doona muddo bil ah ayaa bulshada ku nool deegaanada somalilan waxaa looga wacyigelin doonaa khatarta uu leeyahay cudurka kansarka